galab wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidaad warkaygiiba ku maqlaysee mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa u xaqiijiyay idaacadda v o in la qabtay nin horey madax uga ahaan jiray xabsiga lagu magacaabo jeeloogaadeen kaasoo ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana bini aadamka sida ay diiwaan geliyeen hay-adaha xuquuqda aadamuhu ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan ismaaciil ibraahim xasan dheere kaasoo xalay lagu qabtay degmada galdogob ee dalka soomaaliya haarun macruuf ayaa khadka telefoonka jigjiga ku waraystay cali samare sigad ku-xigeenka taliyaha booliska deegaanka ismaamulka soomaalida oo haatana kusimaha taliyaha ciidanka booliska walaal ninkan waxaa la qabtay maxay ahayday xalay ayaan anaku la soo ahayd maxay ahayday soo waxaynay marka gacanteedana maanta maxay ahayday jijiga ayaa lasoo geliyey oo jijiga ayuu hadda maxay ahayday gacanta xerada wuxuu ku sugan yahay police commissionka halkee lagu qabtay baldowlad waa lagu soo qabtay xagga maxay ahayday xadka puntland baa lagu soo qabtay ma ciidamada puntland baa qabtay walaal kolley iskaashi ayaa maxay ahayday ka dhexeeya dawladaha marka iskaashigaaba insha allah lagu soo qabtay ii sheeg marka ninkani wuxuu ahaan jiray oo loo soo qabtay walaal ninkan kolley sida lawala ogsoon yahayba dowla deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay daboodo aad iyo aad u fara badan ayaa ka dhacay daboodadaas oo shacabka soomaaliyeed toddoba iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeystaba loo geystay qoladii maamulka ahaan jirtay ee t p l fta iyo qoladii maxay ahayday dowla deegaanka soomaalida maamuleysay ee madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar kamid yahay ay u geysteen marka dadkii soomaaliyeed ee lagu gumaaday deegaanka lagu bahdilay maxay ahayday lagu leyn jiray lagu kubsan jiray lagu jirdili jiray ayuu maxay ahayday qaybligax ka ciyaaray marka ninkan wuxuu ahaa ninkii xasbiga jeelogaaden lagu maxay ahayday magacaabo ninkii haysan jiray buu ahaa meeshaayo tacadirka ugu weyni uu ka dhacay maxay ahayday wax laga hadlin haba yaraatay oo adduunku uuna ka hadlin uu ka dhacay marka tacadirka intaa leega meesha jeelogaadeena ka dhacay ninkii geysan jiray ee ka mas-uulka ahaa buu ahaa ninkani dad aada u fara badan ayuu maxay ahayday gacantiisa inuu ku dilay cadoomihiisii lahayaa oo maxay ahayday loogu yahay hablo aada u fara badan ayuu ku faraxumeeyey meeshan ayadaa dad aada u fara badanna maxay ahayday jirdil buu u geystay marka dhibaato aan lasoo koobi karin ayuu ninkan u geystay bay ahayd isaga iyo kuwo kale oo aada u fara badan oo hadda waddanka ka maqan waa gartay marka dabcan waa ku maqlayaa dabcan eedahaas dilka iyo kufsigeed sheegtay waa lagu eedeynayaa weli maxkamadi ma xukumin sow saas maa ha weli maxkamadi ma xukumin laakiin cadeymahoygii iyo xogahoygii iyo dadkii meesha ku xidhnaa ee dibta uu geystay baa meesha jooga oo aada u fara badan human rights watchkuna maxay ahayda waxay ka qorteen bugag aada u waaweyn ayaa ku qoreen oo ninka u qaabilsan hoorna africa flix la idhaahdo oo maalmo dhaweytay yimid nafteeda isagoo ina jeelowgaadeen aan arkin ayuu bugaan badan ka qoray marka dadkii cadeymaha waa la hayaa waana lagu cadeyn doonaa isaga iyo kuwii kaleba insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo cadaaladana waa la horkeeni doonaa isaga iyo kuwa kale ee ku dumaaleysanaya wadamada jaarka iyo wadamada westerniga anakoo kaashanayna hay-adda interpolka ee booliska adduunka anakoo kaashanayna insha allahu cadaalada la horkeeni doonaa isaga iyo kuwii kaleba waaye waxaad ii sheegtaa muddada uu haystay xabsigan lagu magacaabo jeel ogaadeen waktigay ahayd iyo dadka lagu eedeynaya inuu dhibaatada u geystay tiradooda intay la ekayd walaal aniga kula hadlaya dadkii wadanka maxay ahayday ka baxsaday xuquuqul insaanka dadka maxay ahayday u hadli jireen oo kamid ahaa marka dhibaatada markay aada u fara badatay meesha anu waan ka tegay bay ahayd oo muddo muddadii isbedelku weyntay baan wadanka kusoo noqday marka waktigii ugu dheereyd ee maxay ahayday jeel ogaadeen xasuuqa dadka loogu geysanayay labadii kun iyo tobankii wixii ka dambeeyey ayuu ninkani maxay ahayday raggii meesha maamuli jiray buu kamid ahaa tacabdikii ugu weynaana kuwii maxay ahayday meesha u geystay inuu kamid yahay baa la cadeynaya dadka lama soo tiro koobi karo sababto a meel loogu talagalay kun qof ina maxaa ahayda lagu xidho ayaa lagu xidhay dad ka badan toban kun marka waxa dhacdooyinka dhacday waxaa kamid ahaa maxay ahayday in dadka gaajo lagu dilo oo si deliberately maxay ahayda dadkan loo hasuuqayay bay ahayd hablo maxay ahayday iyakoo hablo ah meesha lagu xidhay oo meesha maxaa intaa lagu faraxumeeyey caruur ku dhalayba oo bafa ayaa jira oo caruur bila aabaa dhalay dad aada u fara badan oo bac madax loo gelin jiray baa jira dad meel maxay ahayday gidib la yidhaha ama biyaha intaa la geeyey biyaha la lagsin jiray baa jira dad maxay ahayday xitaa saxarta dadku saxaroodaan intaa baaldi lagu soo shuga lagu dul shugaya baa jira oo magaalada jooga marka cadeymaha iyo falafka uu sameeyey wax lasoo koobi kara maaha isaga iyo kuwii kale lamidka ahaaba ku kaloo waxaa jira shaamiye la odhanayo isaguna xasbiga haysanayay waxaa ka dambeeya isagana waa la qabtay oo waa la xidhay marka dadku aad bay u fara badan yahay marka cadeymo looma waayo isaga iyo dadkii kale maxaa yeel dadka dibta u geystada meel kastay joogaanna waan beegsanayna insha allahu hadduu ilaha idhaado marka maanta markaad la soo wareegteen ma dhulkaa lasoo marsiiyey mise diyaarad baa lagu keenay jijiga walaal waxaan ku qeynay maxay ahayday dhulkaan soo marinay maxay ahayday dhulka ayaan soo marinay sidaa ayaan jijiyo ku keenay xabsiga maxaa ahayde xerada weyn xarunta weyn ee maxaa ahayde maamulaha ka ah ee police commissionka deegaanka ayaa la keenay hadda ayuu saacadda aan kula hadlaya hadda ayuu ku xalkaaba kusugan yahay insha allah xabsigana waan u dhaadhicinaynaa feelashiisuna aad bay farabadan yihin waa la hayaa waa la gabagabin doonaa oo sharciga ayaa loo keeni doonaa maxkamadda insha allah waxaan ku geeni doonaa sideed iyo afartan saacadood gudaheeda waa gartay hadda xabsigii jeelogaadeen xilligan aan wada hadlayno maxaa ku dhacay walaal xabsigaasi waxay ahayd meel laga jaxanjaxo dirta dadka soomaaliyeed ee deegaanka ku nool loogu geystay oo indhaha ay iska tireen dawladihii hore ee etoobiya ka talinayay ee qoladii t p lf ka ahayd iyakuna ay usoo wawaahayeen inaa dadka soomaaliyeed la habsuuqo oo la laayo oo la baadilo marka xabsigii isaga ahaa markii dawladdan doctor abiy axmed uu hogaaminayay ananakuna kamid ka ahay markaan imanay xabsiyadii kale ee etoobiya si maa kalaabiga la oganayay iyo dalalka waa fara badan oo dadka lagu hasuuqi jiro la ogeyn adduunka ogeyn waa la xiday annaguna ka dawlad ahaan dawlad maxaa ahayde dawladda uu hogaaminaya madaxweyne mustafa maxamuud cumar waxaan go'aaminay meeshaasi inay noqoto meel museuma oo dadka ay yimaadiin oo qolalkii dadka sida kala duwan loogu tortijarayn jiray maxaa ahayde lidaaxi maxaa ahayde meeshii lagu han jiray ama waraabihii lagu han jiray dadka lagaga cashin jiray amaayata la cunsiin jiray iyo gudadkii hoose ee dadka maxaa ahayde undergroundiga ahaa ee la gelin jiray wixii oo dhan waxaan waxaan maayada u aqoonsanay inuu noqdo maxaa hayde museum marka cid kasta oo xuquuqul insaanka adduunka ka shaqeysa meesha ayadaa oo yimaadiin wayna soo booqdaan hadday soomaali yihiin iyo hadday caddaan yihiin toddobaadkan iminka ugu dambeysa sidaan kuu sheegayba waxaa soo booqday master flix nin la yidhaahdo horne of africa human rights watchka haysta marka hadda ka hor safiiro aada u fara badan oo western oo kuwa maraykanka ugu horeeya ayaa meesha yimiday marka meesha waxaan u aqoonsanay inuu noqdo maxay ahayde museum dadka soomaaliyeed dhibta loogu geystay lagu xuso museum ahaan ayaan iminka maxay ahayde u ilaalinaa xabsi maaha hadda
kaasi waxa uu ahaa cali samare sigad ku-xigeenka talis waa taliyaha booliska dowlad deegaanka soomaalida ahna kusimaha taliyaha hadda waxa uu warramayey wariyeena haarun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qaar badan oo ka mid a xadgudubyada uu sheegay taliya ku-xigeenku ay sidoo kale diiwaangeliysay hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch sanadkii hore dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaan la xirno qaar ka mid a maxaabiista ku jirtay xabsigaasi iyo weliba ehelada ninka la qabtay ilaa haatana nooma suuro gelin marka ugu horreysay noo suura gashana waannu idiin soo gudbinaynaa